الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا قال الناظم رحمه الله الحمد لله الذي قد وفق للعلم خير خلقه وللتقى حتى نحت قلوبهم لنحوه فمن عظيم شأنه لم تحوه وأشربت معنى ضمير الشان فأعربت في الحان بالألحان ثم الصلاة مع سلام لائق على النبي أفصح الخلائق محمد والآل والأصحاب من أدخل القرآن بالإعراب ناظمك kitaabka nadmiyey yaxyaa alcamriidi camriidna waa meel masar ku taal camriid waa meel ku taal masr wuxuuna dhintay sagaal boqol sagaal iyo siddeetankii hijri sagaal boqol sagaal iyo siddeetankii hijri culimmadii qarnigii tobnaad wuxuu leeyahay manduumaad dhowr ah oo tan ay ka mid tahay nadmigan nadmu alwaraqaat nadmu abi shujaac oo fiqiga shaaficigaasna uu nadmiyey nadmigan markii wuxuu ku saabsan yahay iyo wax loogu talagalay isagaa sheegi doona wuxuu yahay alxamdu lilaahi alxamdu ammaan mahad oo dhan waxay u sugnaatay lilaahi allah alladii allahaasoo qad wafaqaa waafajiyey alladii allahaasoo qad wafaqaa waafajiyey oo ku hanuuniyey توفيق وفق مصدر كذا توفيق وفق يوفق توفيقا ووافج وافج مركب ما هذا دو حيثكال الله الذي الله قد وفق وافجي بالعلم علم الوافجي خير خلقه خلقه سكوه خير كبدن khayra khalqihi khalqigiisa kuwa ugu khayrka badan allaha waafajiye walituqaa iyo taqwada wuxuu waafajiyey lilcilmi cilmigu waafajiyey iyo walituqaa iyo taqwadu waafajiyey khayra khalqihi khalqigiisa kuwa ugu khayrka badan macnahay ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu waafajiyey cilmiga iyo taqwada wuxuu waafajiyey khayra khalqihi khalqiga kuwa ugu khayrka badan wuxuu waafajiyey cilmiga iyo taqwadu waafajiyey walituqaa lilcilmigay ku cadfan tahay khayra khalqihi waa mafcuulka wafaqa waa mafcuulun bihi wafaqa allaha waafajiyey lilcilmi cilmiga iyo walituqa iyo taqwada wuxuu taqwadu ku hanuuniyey cilmiga iyo taqwadu ku hanuuniyey khayra khalqihi khalqigiisa kuwa ugu khayrka badan uu ku hanuuniyey waxaana u daliila qowluhu sala allahu alayh waalihi wasalam man yurid illahu bihi khayra yuwafiqhu fi ddiin yufaqihhu fi ddiin man yurid illahu bihi khayra yufaqihhu fi ddiin qofku ilaahay subxaana wa tacaala khayr uu la doono wuxuu fahamsiiyaa cilmiga diintuu fahamsiiyaa fiqiga loolama jeedo marka kii axkaamta khaaska ku ahaa oo xalaasha iyo xaaraamta lagu ogaanayo oo keliya ee waxaa loola jeedaa diintoo dhan diintoo dhan aa loola jeeda ama tafsiir ha ahaato ama xadiid ha ahaato ama cilmigan kaleeto xalaashii xaaraanta ka hadlaya ha ahaato diintao dhan marka wuxuu ilaahay subxaana wa tacaala khayr ula doono wuxuu fahamsiiyaa diintu fahamsiiyaa marka halkaas waxaa laga qaadanayaa ilaahay subxaana wa tacaala waxa uu cilmiga iyo taqwada uu waafajiyo waa kuwa ugu khayrka badan khalqiga oo ilaahay khayr uula doonay waa sidaas sidaasa sida asalka ah marka allahaas amahad oo dhan iska leh ammaan oo dhan iska leh xataa naxat ilaahii u qasaday naxaa u qasday wuu abbaaray xataa naxat ilaahay u qasaday quluubuhum quluubtooda ay u qasaday linaxwihi jihadiisa naxw macnayaasheeda waxaa ka mid a lugada carabiga ah aljiha waalqasd aljiha annaxw macnayaasheeda waxaa ka mid a dhinaca waxaa kaleeto macnayaasheeda ka mid a mil oo wax badanna soo marto milu qawlihi taaa naxwu qawlihi tacaala macnii waxaa loola jeedaa mil waxaa kaleeto macnayaasheeda ka mid a jihada iyo dhinaca ittajaha naxwa kada wuxuu u jihaystay dhinacaas ittajaha wuxuu u jihaystay dhinacaas naxwa kada linaxwi hadda macnaha loola jeeda waxay tahay jihada iyo dhinaca xataa naxad ilaahay u jihaysatay oo u qasaday quluubuhum quluubtooda linaxwihi jihadiisii dhinaciisa dhinaciisii aad dhinaca cilmigii aade dhinaca cilmiga ay maaragtay qalbigooda u aado sababtu aado waxay tahay ilaahi subxaana wa tacaala tawfiiqdiisa tawfiiqay u baahan tahay marka ilaahi subxaana wa tacaala tawfiiqii hidaayo siiyey oo cilmigii taqwada waafajiyey markaasi quluubtooda waxay u jihaysatay dhinaciisa ilaa hadduusan ilaahay tawfiiqda bixin qofku ma soo jihaysanayo isagoo dadka ugu cilmiga badan deris la-ah oo fursado qaali ah haysta oo wax wax walbay u sahlan yihiin uusan dhinaciisaba aadin dhinaciisaba aadin dhulka ugu khayrka badan oo ugu culammada badan isagoo ku nool oo deris la-ah oo dhex socda wamaca daalik waxaa laga yaabaa inuusan dhinaciisa aadinba sida dadka xaramka degan qaarkood laga sheegay oo kale inaysan xajinin ayagoo xaramka dhex degan magaalada maka nafsadeeda oo diyaaradaha iyo doomaha loo raaco ayagoo dhex degan oo gurigiisa isagoo degan xajin kara waxaa ka soo baxaysa ciro isana soo xajin waa ku dhashay ciro ilaa ciro ka soo baxay lixdan sano ku gaaro maca daalika hal sana ma soo xajin hebel ma soo xajisa hadii la xuliyo allah noo sahlo insha allahu tacaala isagoon safrinoo gurigiisa degan u xajin karaa marka waa tawfiiqda rabbi sidaasoo kaleeto culimmadu waaweyn kuwa derislaan waxba baranay derislaan waxba baranay marka waxay u baahan tahay tawfiiq rabbaani ah ilaahay subxaana wa tacaala qalbiga hadduu ku tuuro markaasuu qofka maaragta wax baranayo laba qof oo siman oo laga yaabo isla dhashan oo saaxiibo ah midna wax baranayo midna waxba baranayn midkan waxba aan baranayn wax ka haysta male wax ka haysta male laakiin uma wa dhaqaaqaayo meeshiisu iska fadhiya hebel wadaaduu noqduu iska leeyay hebela hebel wadaaduu noqday waayaha adiguna bal inaa waxbaratay maxaa kuu diida isagoo sidiisii waa tabtii hooyiis u dhashay iskama bedelin marka quluubtooda xaggiisii u leexatay waxaa sabab u ah ilaahay tawfiiqdiisa kuwana ayagoo soo galaan tawfiiqna laga qaadaa walciyaadu billaah markay soo galaanoo dhexda ay ka soo galaan haddana dhexda ayagoo maraayo aa tawfiiqna laga qaadaa nuurkaa laga deminaa markaasuu gadaal gadaal u soconaa koo badanaa iska laabanaa awal fiicnaa iyo fahamkiisa iyo iyo codkiisa iyo dadaalkiisa aan la yaabaneed aa marka dambeeta gadaal gadaal u soconayo marka waxay u baahan tahay ilaahi hidaayadiisa qofna waa inuusan isku cajabinin fahmadda iyo dadka ammaantooda iyo waxyaabahaas oo kale waa inaan marna isku cajabin waxaa laga yaabaa kuwa adiga kaa hooseeya inay kaa faramaraan adiguna khadkaa ka baxay waxaa suuragala ku adiga kaa fahmad yar oo kaa hooseeya oo kaa dadaal xun in adigu khadka intaa ka baxay ayuu kaa ficnaada aa dhici karta marka waa ilaahay hidaayadiisa iyo tawfiiqdiisa xataa naxat ilaa yukasad quluubuhum quluubtooda naxwi jihadiisa xaggaas cilmigay u jihaysatay cilmiga marka la yidhaahdo waa cilmiga sharciga ah dii wuxuu ilaahay subxaana wa tacaala uu soo dejiyey barashadeeda waxa ilaahay subxaana wa tacaala uu soo dejiyey barashadeeda taasaa la yidhahdaa cilmi waxyaabaha kaleeto haddii cilmi laiska yidhaahdana waa wax laiska yidhi haddii cilmi la dhahana waa wax maaragtay magaca cilmigaa laiskaga tuuray laakiin magaca cilmiga asal ahaan waxaa iskale wuxuu ilaahay soo dejiyey barashadiisa cilmiga kitaabka iyo sunnada wuxuu ilaahay soo dejiyeyna waxaa madax u ah tawxiidka rabbi kaasa ugu sarreeya tawxiidka ilaahay subxaana wa tacaala aa ugu sarreeya qofku inuu fahmo oo cilmi uu u yeesho faaclam annahu laa ilaaha ila allah kaasaa nebi calayh isalatu salaam la amray faaclam annahu laa ilaha illa allah yaqiini wey macnaheeda macnaheeda waxaa weeye yaqiini marka cilmiga uu sheegaayona waa cilmigaas cilmiga uu sheegaayo khayru lkhalq ama waxyaabaha kaleeto hadda culumta loo yaqaan oo maaragtay iskooladan casriga ah culuum ay u baxsadeen alculuum ay u baxsadeen cilmi keliya maaha waa la jamciyey cilmi keliya lama dhaxal waa cilmiyaal wax maaragtay wuxuu ilaahay soo dejiyey shaqo kulamaan waxyaabo la tijaabiyey waxyaabo tijaabada bini aadam ku dhisan faa'iide inuu leeyahay faa'iidada uu leeyahayna waa faa'iide dunyawi faa'iida uu leeyahay waa faa'iide maaragtay nolosha adduunyada iyo waxeeda ku saabsan kaas marka kan la sheegaayo maaha cilmiga la sheegaayo kaas maaha kaas khayrulkhalqi maarata la waafajiyaa lama dhihi karo sharulkhalqi aa yaqaan ama u badanba ila waa wax nolosha ku tacalluqa noloshana gaal iyo muslim waa ka dhexaysaa albaru waalfaajir bal faajirka iyo kaafirka u badan nolosha adduunyada haddii la yidhaahdo faajirka iyo kaafirka u badan ilan si ahaanba dadka ayaga u badanba dadka haddii la kow iyo laba la dhaho waxaa badan inta kaafirka ah inta faajirka ah inta munaafiqa ah iyo inta saalixa oo mu'minka ah marka la isku xisaabiyo iskuma dhowa mar walba waxaa badan inta qalloocan oo faasidiinta ah badan marka culuumtaasi ay dadka qaar culumay u yaqaanaan lama dhihi karo ilaahay cilmiga wuxuu waafajiyey khayra khalqi oo xataa kuwaas waa ku jiraan ee culuumtaas kaleeto adduunyada ku saabsan khayra khalqi waa looga badan yahay khayrulkhalqi waa looga badan yahay waxaa ooga badan dadkaas kaleeto oo nocyaasha kala marka cilmiga la sheegaya kaas maaha cilmiga khayrulkhalqi ilaahay uu waafajiyey kaas maaha marka quluubtooda xaggiisii u soo qasaday fa min cadiimi sha'nihi sha'nigiisa weynidiisa darteed lam taxwihi maysan koobin lam taxwihi ma aysan koobin fa min cadiimi sha'nihi yani lam taxwih falam taxwih miysan koobin quluubtoodii waxay u qasaday dhinaciisa iyo jihadiisa cilmigii jihadiisa u qasaday falam taxwihi markaas miysan koobin quluubtii markay xaggaas u dhaqaaqday cilmiga falam taxwihi miysan koobin cilmigii miysan wada koobin sababtii wada koobi weyso waa maxay min cadiimi sha'nihi sha'nigiisa weynidiisa darteed cilmiga cilmiga sha'nigiisa weyni uu qabo darteed aysan u koobi karin macnaheedu waxaa weeye ayagoo quluubtooda dhinaciisa ay u jeeysatay wamaca daalika maysan wada koobin sababtaa cilmigaa wuxuu yahay wax sha'nigiisa uu aada u weyn yahay sha'nigiisa aada u weyn oo wax aada u ballaaran marka lama wada koobi karo lama wada koobi karo si kastoo ay ugu dadaalaan si kastoo xaggiisa ugu soo jeestaan si kastoo wakti badan ay ugu bixiyaan ma awoodi karaan inay soo wada koobaan dhammaan inay wada koobaan ma awoodi karaan sababtaysa u awoodi karin waxaa weye shanigiisa aada u weyn marka qur'aanka iyo sunnada iyo culuumta ku tacalluqda lama wada koobi karo lama wada koobi karo qofka si kastau ugu dadaalo laazim wuxuu jaahil uu ka yahay jiraayo sababtuna waxay tahay cilmiga ilaahay uu soo dejiyaa wuxuu yahay wax aada u ballaaran cilmiga nebiga calayhi salaatu wasalaam lagu soo dejiyey wuxuu yahay wax aada u gudoweyn oo aada u ballaaran marka dhammaan in la wada koobo lama awoodo waa shay awoodda ka baxsan marka taas daliil waxay u tahay cilmiga shanigiisa inuu wax weyn ayagoo waktigooda ku dhameeyey haddii saas yihiin ayagoo waktigooda ku dhameeyey maca dalika ay saas yihiin sida cilmiga loo barto iyo sida annagu haddaan soomaalinahay aan u naqaan farqiyaa u dhaxeeya innaga xoogaa intaan laqbaysanno aan meel iska farfariisanaa laakiin cilmigii sidaasi maaha cilmiga ayagoo dadka wax yaqaani haddana wax dalbaan ayagoo wax yaqaan iyo wax dalbaan ama darsi ha dhegaysto ama waxa mutaalaceysto ama kutub ha ka diyaarsado ka haris male wuxuu leeyahay bilaabis cilmigu wuxuu leeyahay bilaabis laakiin mana dhamayn dhammayn male mar walba qof waxba u kordhaayo ilaa uu cumrigiisa ka dhammaado ilaa maalinta ugu dambaysa waxaa weye cilmigu raadinayo laakiin haddaad tidhahdo intaan anigu hadda alaqbaysta khalaas xaggii xagga uma soo wax kaleetana ma raadinayo wax kaleetana ma diyaarsanayo wax kaleetana ma akristanayo wax kaleetana ma dabagelaayo qofka hadduu saas uu yidhaahdo wixiisu waa waxba kama jiraan bilowgii qof joogo wey xoogaa qofki marka wax u furfurmaan wax fahfahmo oo xoogaa wax u kala baxbaxaan markaasi albaabkuu soo istaagay waxaa rabaa marka inuu soo socdo oo isaga uu dadaalo ilaa ay tii ilaahay uga imaanayso isagoo siddeetan jiro ama sagaashan ama boqol intuu raba ha gaaro mar walbaba isagoo ku daba jiro maalintuu bilaabayo si ka daran cilmiguna waa sidaas qofku markuu bilaabaayo iyo markuu si fiican wax u fahmo wuxuu dadaal badan yahay markuu si fiican wax u fahmo qofku inuu si fiican wax u fahmay waxaa u daliila inuu ka dadaal bato markii uu soo bilaabayo siduu ahaa uu ka dadaal badnaanayo uu ka xirsi badnaanayo markuu bilowgu yahay waxaa laga yaabaa inuu macallin ka cabsado oo la canaanto oo su-aal la weydiiyo oo la dabagalo laakiin markii baasha ay u dhadhanto isaga wuxuu ku dadaal badnaanaya kii la canaananayo kii la canaanaya lagu daba jira isaga isaga ka dadaal badnaanaya isagoo afartan sano kusoo jira iyo konton sano lixdan sano isagoo lixdan sano kusoo jiray waxaa laga yaabaa ardayga ibtidaa'iga ah oo dhallinyarada ah oo shan iyo tobanka jira oo firfircoon inuu ka akhrisbato inuu ka akhrisbato saasayna culammada cilmigooda lagu intifaacay ahaan jireen culammada cilmigooda lagu intifaaco sidaasay ahaan jireen haddii kale cilmiga waxba kama jiraan waxba kama haddaa gadaal ka caajistid waxay daliil u tahay waxaa inay wax faasida ahaayeen ama wax maaragtay dhimanaay waxaaba wax dhintay xogaayadiis maaragtay afku markuu keeno iska baktiyey geed baktiyaa noqonaysa culamada naxwiyiinta mutaakhiriinta waxaa ugu caansanaa ibnu maalik saaxib alfiya saaxibu alalfiya oo alfiyat ibnu maalik la yidhaahdo toddobaatan sano isagoo jiru dhintay toddobaatan jir isagoo ah uu dhintay maalintuu dhimanayay sideed baydu xifdiyey maalintuu dhimanayay oo dhowr saacadood keliyuu noolaa sideed beedo cusub u xifdiyey marka alfiyadu waa diyaariye marka alfiyadu waa caam waa la xifdiyaa waa la akristaa sida hadda tay ahayd alfiyada keliya maana kutub kale kasi kutub kaleto caan ahna waa leey isagoo kutubtiisa marka mashriqi maqrib ay ku faafsan tahay oo haddana wax sii xifdinaayo oo markaas haddana wax sii xifdinayo marka maalintuu dhimanaayey casharuu diyaarinayo macnadaasa meeqa sanuu jiraa toddobaatan toddobaatan jir wey marka annagu sidaan wax u naqaaniyo sidaan wax u fahamsannahay iyo sida xaalku iyo farqi weyna u dhexeey waay ayaga wax usii dhiman yihiinay dhintaan culamadaas ayaga wax usii dhiman yihiinoo wax usii ciil qaba aa cumrigu dhammaanaya isagoo wax usii ciilqabadhahay haddaa mas'ale hiblaayo aan ka gungaari lahaa waxaa wax usii diyaarsan aa naftaante ka baxay waay siibu weye culimmadiis waxaa ka mid ahaa yunus ibnu xabiib siibu weye waa imaamu naxwiyiin kuwa dambe iyo kuwa horaba naxwiyiinta oo dhan imaamkooda waxaa la yihahdaa siiba wey wuxuu dhintay boqol iyo siddeetan taariikhdu waxay ahayd boqol iyo siddeetan waa qarnigii labaad qarnigii labaad waay siiba weyhi sheekiisa waxaa la dhihi jiray shuyuukhdiisa ka mid a yunus ibnu xabiib culamada weynu ka mid ahaa siiba weyhi sheekiisa ma ma sahlana marka waxaa la yidhahdaa isagoo weli xataa maaragtay dhahayo xataa qalbigay weli waxbaa oga jira u dhintay isagoo weli xataa usii dhaafsan xarafka xataa ah isagoo sii dabagelaayo o dhahayo xataa si fiican looma sugin uu dhintay isagoo xataa marka xataa xataa oo ku daba jira ay maaragtay dhimanaya iyagu waaweyn marka cilmiga wax ballaaran fa min cadiimi sha'ni lam taxwihi marka waa ina iskugu sheekeen haddii amil hiblaayo gaartid khalaas wey xoogaa haddii maaragtay xoogaa haddii kuu qulcqulcu dhahaan xoogaa yar haddaad ku shubatid meesha ubada yarta waxoogaa kuu qulcqulcu dhahaan iska soco waa khaldanta waa qalin jebinaysaa markaasaa qalinka qaadanaysaa marka xoogaa aad fahamtid markaasaa inaad qalinka qaadatid koow qalinka markaasaa qoranaysaa hadda waxaad dhehaysaa bismi illahi raxmaan raxim hadda alfiidan gaari sooma alfiyada haddii aan gaarin hadda waa inaan soo bilaaba fa min cadiimi shanihi shanigiisa weynidiisa darteeda yani cilmiguu sheegaayo lam taxwii maysan koogin min cadiimi shanihi waa tacliil waa ciladii lam taxwihi cilaanaysa lam taxwihi cilmiga maysan koogin yani quluubtiuu sheegaayo lam taxwih maysan koobin yani quluubtii cilmigii miysan koobin min cadiimi shanihi shanigiisa weynidiisa darteed cilmiga weynidiisa iyo shanigiisa culus darteed miysan koobin faushribat macnaa damiiri shaali faushribat quluubtii waxaa la cabsiiyey oo lagu waraabiyey macnaa damiiri shaani damiiru shaniga macnihiisii aa quluubta la cabsiiyey oo la dejiyey damiiru shani waa damaa'irta nooc ka mid a damaa'irta nooc ka mid ah waxaa la yidhaahdaa damiirka damiiru shani waa damiir marjic iyo wax ka horeeya oo u laabanaya uusan jirin ee macnihiisu uu yahay ashan ashan waa arinka damiirkaas marda mar kasta waxaa ka daba imaada jumlo yani damiirka waxay ka dhigantay adoo dhahay huwa oo kale huwa macnaheedu waa ashan ashanu arinka arinka arinka maxaa ka wadaa jumlo ka dambeeyaa sheegaysa marka arinka wuxuu yahay arinka iyo waaqica iyo siday jirtay waxay tahay wixii marka waa sugaynaa sooma marka waa saas iyo saas iyo saas marka damiiru shan mar walba waxaa ka dambaysa jumlo waxaa ka dambaysa waxay ka dhigantaha aduu yidhi oo kale waxay sida jirta oo xaqiiqada ah oo jirta waxay tahay sida soo socota oo ah saas iyo saas marka cilmiga oo qaluubta xaggeeda u jihaysatay cilmigii markii uu sheegay waxaan sa waxaa laga dareemay inuu sheegayo cilmiga sharciga ah oo nebi calayh salatu salaam la amray inuu yaqiinsado oo tawxiidka madaxuu u yahay marka waxaa nugu soo dhacaysa aayaddii ahayd فاعلم أنه لا إله إلا الله علم يا الأمر أنه فاعلم أنه هذا وحالها ضمير الشأن ضمير الشأن كمتها ضمير الشأن كمتها ضمير الشأن وحاكمنا أنه تن فاعلم حيق ستا أنه شأنه أرنك إنو يهي أرنك إنو يهي شأنك الجلاء إنو يهي سنة صوصعته laa ilaaha ila allah arrinka la sheegayo waa laa ilaha illa allah oo lagu leeyahay yaqiinso أرنك الولية يقين صو ولا إله إلا الله فاعلم حي يقين ستا أنه شأنك أرنك إنه يعني شأنك أرنك جراوا لا إله إلا الله شأنك أرنك جراوا لا إله إلا الله وكاسو أرنك حقيقة ويقين تأه ولا ربينا يقين ستيد وكانت مركب ضمير شأني وأنه ضمير كجرة معنيه توحيه الشأن فاعلم أن الشأن شأن إنه يا إكاد ينتظرون شأن مركب هو شيء مبهم أو قرصان وشيء مبهم هذه الغدوة فاعلم أن الشأن والأمر شأن يأرنك إنه يهي شأن يشيء سوام حي هعدانيس جملة سوى سعطة مركب جملة سوى سعطة لا إله إلا الله هعدانيس الشأن شأني اللي شغي وامحي أرنك اللي شغي وامحي أرنك اللي ليه يقين صو وامحي ولا إله إلا الله مرك لا إله إلا الله ومعنى ضمير الشأن ضمير الشأن معنيه فيه ضمير الشأن معنيه لأن ضمير الشأن وحاكو جري إبهام وقرصان هذه اللي يرى شأن جراي وحو يهي حوالنا شأن مهم إنه أنا شيء لكن شأني ما نفسره وامحي شان يا شيخ موضوع قصدي سوا محي waxa ka dambeeya marka ay cadeynaysa shacniga arinka ashadiisa waxa fasiraya jumlada ka dambeysa annahu wa damiru sha'ni damiru sha'niga macnaha loo jeedo waxa bayaaninaya cadeynaya jumlada ka dambeysa oo soo socota mar jumlada ka dambeysa soo socota waa tafsiirka damiru sha'niga waa tafsiirka waa tafsiir وبيان ومعنيه سوى العدين برقم حوليه هاي معنيه ضمير شأنك معنيه ضمير شأنك أولها قلوب العبسية علم يميس وذكوبي لكن قلوبته وحي كده ركتي ضمير شأنك معنيه فيه ضمير شأنك وشيء مع وأنه معناها ضمير شأنك عدينا ولا إله إلا الله aayadiinu tilmaamaayo aayadiinu tilmaamaayo oo kuwa ilaahay khayrka uu maarata khayru khalqi ahaa cilmiga la waafajiya wuxuu yahay cilmiga aayaddani sheegayso cilmiga la waafajiya waa cilmiga aayaddani sheegayso faclam cilmiga ay sheegayso cilmiga la rabo waa kaa marka damiiru shaaniga marka waa aayaddii ishaara ku sugan damiiru shaaniga aayaddaas ku sugan yahay ضمير شأنك أنه حروف سري لا إله إلا الله معنيه لا إله إلا الله قلوب تلعب فيه معنى وسط بيت الجديد صحيح معنيه لا إله إلا الله والضمير شأنك تفسير كذا آيات كجري أها قلوب تلعب فيه ولا قدرت فيه ما قدرت شيء قصة مركو قدر جو أو حال هذا ما تولعب فيه وأشربوا في قلوبهم العجلة بكفرهم أوكي أشربوا في وأشربوا في قلوبهم العجلة بكفرهم على قلب قول العبسي الورابي ولا قدر جي لفريسي مركا لا إله إلا الله معناها دي قلوب تذل وافجي أو العبسي الورابي ودكتي يعني معنيه التوحيد كدقي عين واسع وانا يولك يقصد كعلمك اللي قال لي هاي يولك iyo gaayada iyo qasadka iyo waxa ugu sharafta badan oo cilmiga laga leeyahay aa asaga ah waxyaabaha kale qofka haddii uu fahmo laakiin tawxiid la-aan uu yahay wixiisa faa'iide iyo baraka male wixiisa cilmigiisa faa'iide iyo baraka male samarana male nuurkiisana kama ifaayo marka yoolka iyo qasadka ugu sarreeya waxaa way tawxiidka ilaahay qofku inuu fahmo kuna camalfalo kuna tooso kaasaa yoolku uu yahay marka khayrulkhalqi cilmiga xaggiisa u jihaysatay kitaabka iyo sunnada dhan hadda lama wada koobi karo laakiin qalbigooda waxaa dega macnihii laa ilaha ila allah qalbigoodu ka dharge faacrabat bilxaani bilalxaani faacrabat bilxaani bilalxaani الحان الحاني alxaan alxaanuutuna waa la yidhaahdaa alxaanuutu alxaanatu alxaanuutu xaanuutna waxaa la yidhaahdaa dukaanu اlkhamri waa baarka khamrada lagu iibiyo waxaa la yidhaahdaa xaanuut alxaanuut jamciisu waa alxawaaniit alxaanuut waa dukaanu اlkhamri waa baarka khamrada waa lagu waa lagu iibiya waana lagu cabaa waa lagaa iibinaa quraastii iyo wixii lagu cabi lahaa iyo wixiina u diyaan marka khamrada marka la cabana waxay laasimsanaysaa in kaman iyo la keeno iyo miisigihii iyo alaabtii in la keenay laasimsani ila waa tisco marka la marqaamo marka maaragtay macaamiishu meesha imaado markay marqaamaan oo khamriga ay dhammaan waxay u baahan yihiin in wax loo garaaco marka fanaanad iyo fanaaniin iyo waxbaa jooga waxbaa la garaacaya marka marqaanku si uu dhamaystirmo waxaa la yidhahda alxaan alalxaanna waxaa la yidhahdaa codka miisiga alalxaan alalxaan waxaa la yidhahdaa codka miisigaha ama muusikada codkada waxaa la yidhahda alxaan alalxaan laxmi saasaa loola jeeda inay caam ay tahayna waa loo iscaamna waa loo isticmaala codka o dhan laxnina waa la lakin laxni wuxuu gaalib uu ku yahay codka maaragtay miisika sida kamanka iyo durbaanka iyo wixii la midka marka in baarka lagu in lagu marqaabo maxaa u daliila waxaa u daliila codka muusiga inuu ka soo baxo codka muusiga inuu ka soo baxo daliil waxay u tahay in meesha lagu marqaansan yahay oo khamri la dhamay oo la marqaamay oo baashi isku duba dhacday waxaa miisika miisika dhagaha jebiya inuu ka soo baxo wadnaha xanuujiya ka soo baxayo de qofka marqaansan inuu dhagaha ka jebinaayo laakiin qofka marqaansan wax yariba la taba dallac uu leeyahy kor ha loo qaado laakiin qofka meesha iska marayo wuxuu isu leeyahy waxaan ilahu dhinac kaa mar qalbigaba kaa xanuujiyo dhulka kula gariidaayo marka kaa dhulka gariidaaya oo dhagaha jebinayo waaka loo baahan yaha marqaanka iyo iswataan isagoo kama warqa waa boodboodaayo in waxa dhagaha jebinaayo iyo inuu dhagaha u ron yahay iyo ma oga isaga laa shaka laakiin dhagihii dhagihiisa waxbaa waxbaa gaara lakin waa qof waalan dadka miisika codka dhaadheer dhegeysta dhagooda waxbaa gaara maqalka iyo dhagaha waxbaa gaaraan iskahay xataa waxbaa gaaraan bararkeedu waa badan yahay laakiin asaga maadaamuu marqaansan yahay ma kala jecla ma kala jecla fa acrabat marka waxay bayaanisay icraabka macnayaashiisa waxaa ka mid a bayaanin fa acrabat waxay ku bayaanisay fi lxaani baarkii khamrada lagu dhammaayay dhexdiisa waxay ku bayaanisay bilalxaani codadkii codadka musikay ku bayaanisay macnihiina wuxuu oola jeedaa tashbiih oo dadka marqaamo markii baarka ay galaan oo khamrigooda dhammaan oo ku marqaamaan marqaanka waxaa u daliila codadkaas inay meesha ka soo baxaan codadkaas waaran iyo sarakhaadkaas iyo keeladaas iyo demdamtaas inay ka soo baxaan calaamad u ah sida marka kuwaas markay marqaamaan waxaas qal maaragtay baar ka yeeraya iyo diryaankaas oo kale dadka ahlu tawxiidka marka qalbigooda uu galo oo qalbigooda macnihii damiiru shaniga laga uu ka dhargo waa ka muuqanaya wuxuu ka muuqanaya qowlkooda iyo camalkooda iyo dhaqdhaqaaqooda uu ka muuqanaya sida qolyaha baarka ku jiro markay marqaamaan marqaanka albaabadiisa ay ka muuqanayso oo codadkaasi ay ka soo baxayaan waa fahmaysaa meeshaan inay xaaladaysan caadi ahayn waxaa ku fahmaysaa waxa meesha ka yeeraya marka sida marqaanka qolyahaasi khamriga xaaraantaha cabay marqaankooda sida looga maqlay oo kale kuwa ahlu taqwada iyo ahlu cilmiga ah qalbigooda markii tawxiidka uu dego looga arkaa oo looga maqlaa waxa isqarinaya ma isma qarinayso sida kuwaasi camalkooda is isku qarinayn oo kale meeshaasi kilaabkaa markay joogaan iyo baarka khamrada lagu cabo in la marqaansan yahay oo maaragtay wuxuu isku dubadhacayn sida sidaan loo qarin karin oo kale oo wax muuqanayo qofka jidka maraya xataa uu fahmaayo sida ay u tahay oo kale sidaasoo kaleeto marka tawxiidka qalbiga uu dego qofka uu ka muuqanaysa qalbigiisa waxaa ka muuqanaya waxaa ku dhex sugnaa waxay ka muuqanaysaa afkiisa iyo jawaarixdiisa iyo dacwadiisa iyo dhaqdhaqaaqiisa ay ka muuqanay ka muuqan ka soo daahiraysa saa darteeda suuragal maaha qofka inuu yidhaahdo waxaa weye tawxiidka waa jeclahay waana fahamsanahay waana ka dheragsanahay laakiin markii aan dacwada aan ku jiro dadka waa waa waxaa weye uma sheegaayo dadka looma sheegaayo waxaa lagala hadlayaa oo ma ma tawxiidka sidiisa khilaafkiisaa badan masaaisha tawxiidka ah khilaafkeedaa badan oo haddii la yidhahdo yaa ilahay keyrkiis wax loo qalin dad badana xanaaqaayo ilahay keyrkiisa yaan lagu dhaaran dad badanaa ku dhaarta ilahay keyrkiisa yaan la baryin dad badanaa saasoo kale xanaaqaayo marka masaaishiisa khilaaf kulligiisa wada khilaafba marka laga reebo ilahay cirkii dhulka abuuray marka tawxiid rububiya laga reebo inta kale waa khilaaf cirka ilaahay abuuray haddii la yidhaahdo waxaa laga yaaba in iska kaa daayo laakiin haddii wax kale aad gashid khilaafa ka imaanaysa qofka marka tawxiidka qalbigiisu cabsan yahay waa ku aragta in yidhahda ka aamuso dadkaa waxaanay samaynayaan ha u sheegi maya taas adigu ha ka hadli iska daa adigu waxaan adigu waxaan iska daa faraha ka qaad sababtoo dadkii nagu diraysaa khilaafkeeda iska badan qof qabri ku dawaafay haddaa aragtid ha ka reebin ha u sheegin ha kala hadlin dad mingiis u socda oo xoolo u qalqalay haddaa aragtid ha kala hadlin ha ka reebin qof ilaahay keyrkiisa baryay haddaa aragtid ha u sheegin dacwona waa u baxsantahay qofka salafiga waxaas ma yeeli karo oo kitaabkii sunnada iyo manhajka salaf ku socda ma yeeli karo waxaas saas ma ma yeeli karo qof iska aamusanoo afka isku jabsanaya haddaa aragtid qalbigiisiisan ku jirin qalbigiisiisan ku jirin lakiin haddii qofka ku qanacsan yahay qof hadduu ku qanacsan yahay wuxuu fahamsan yahay qofkan inuu hadduu waxaan uu ku tago uu meesha ugu xun uu galaayo marka waa dhibsanayaa dadkan meesha fadhiya haddaan waxaan u sheegin oo saan ay ku dhintaan waxay noqonayaan ahlunaar see marka uga aamusaysaa ahlunaar adnu wuxuu waa og tahay qofkii qaadanaya ha qaato in ilaahay ku badbaadiyaa dhici karta laakiin haddaa cilmigii aad ka qarisid qofa aaminsan maba maba samayn karaa maxaa badbaadinaysaa dadkiiba haddaadan oga digin wixii balaayada ahayd haddaadan oga digin oo haddii ay ku dhintaan naar ku waajibsa haddaadan oga digin ha maxaa sheegtayba haba maadan sheegin raxmad la-aanaasa dadka maba u turaysidba maba u turinba maba u naxaysidba maxaa tahay qof aan xilkas ahayn aa waay marka sheekhu halkan wuxuu ula jeedaa tacalow filxaani bilalxaan wuxuu ula jeedaa qalbigooda markii damiiru shaniga uu ka dhargay macnihiisa damiiru shaniga aayadda ku jiray macnihiisii markii qalbigooda uu ka dhargay ay maaragtay af iyo adinba ka tarjumeen wuxuu ula jeeda uu ka daahiray uu ka daahiray way ku farxeen waa ku farxeen qalbigoodaa ku qabowsaday sida marka dadka khamrada cabba ay khamradooda ugu macaan tahay oo kale oo marqaanka ay u jecel yihiin oo kale sidaasoo kaleeta cilmiga tawxiidka iyo macnaha laa ilaaha ila allahu qalbigooda ugu faraxsany dadkaasi maaragtay waalwaalan oo khamriga ku waashay wuxuu dareemayaa farxaduu dareema farxad beena qofku markuu daroogoobo wuxuu dareemaa farxad beena marka farxaddaasi beenta oo waalida oo loo jeedo oo kale farxad ka weyn uu dareemaayo farxad ka weynaa qalbigooda ku sugan markaasuu maaragtay caddaynaya oo bayaaninaya sida kaas alxaan ugu bayaaniyey oo kale alxaan alxaani markii uu dukaanka uu ama kilaabka uu ku jiray wuxuu ku caddeeye ku bayaaniyey alxaan codka muusikuhu ku bayaaniyey farxaddiisa iyo waalidiisa sidaasoo kaleeta kuwaana farxaddooda iyo macaanka ay dareemayaan ay ku bayaaninayaan afkooda iyo addinkooda bilxaani wey faacrabat waay ku way ku bayaanisay faacrabat way bayaanisay quluubtii filxaani dukaan اlkhamri alxaanuut oo la jeeda yani kilaabkii dhexdiisa waxay ku caddaysay bilalxaani codad bilalxaani codad ay ku caddaysay codad ka soo baxaay waxay ku caddaysay macnihi waxay dareemayso uma asalaatu saddexdaas bayd waxaa ku sugan ishaaraad isalaaxaadka naxwada qaarka buu lagu ishaara iyo kelimadii naxwada nasradeedaba xataa naxat quluubuhum linaxwihi linaxwihi naxwadii isilaaxa ahayd loolama jeedo ee wuxuu ola jeedaa naxwada bimacnaa alqas wuxuu ola jeeda aljiha iyo dhinacu oola jeedaa laakiin lafdigii isticmaalay lafdigii isticmaalay icraabkii loo isticmaalay faacrabat silxaani bilalxaani faacrabat laakiin oolama jeedo icraabkii isilaaxa ahayd isilaaxa ahaa oo kelimada licraabiya oolama jeedo wuxuu la jeeda icraab bimacnaa albayaan waa caddeyn uma asalaatu ilaahay ammaantiisa ilaahay subxaana wa tacaala ammaantiisa maca salaamin salaam maceeda iyo badbaadin maceeda salaantaasoo laa'iqan u habboon oo u cunanta cala nebiyi nebiga korkiisa ahaato nebigii afsax ilkhalaa'iqi khalqiga ugu fasaxada badnaa uma asalaatu ilaahay ammaantiisa maca salaamin salaan maceeda ilaahay ammaantiisa iyo salaamtiisa salaam assalaam waa badbaadin oo laa'iqin u habboon cala nebiyi nebiga korkiisa ahaato afsaxi ilkhalaa'iqi khalqiga ugu fasaxada badnaa nebigii khalqiga ugu fasaxada badnaa korkiisa ahaato nebiga calayhi isalaatu wasalaam wuxuu ahaa afsaxu lkhalaa'iqi khalqigii ilaahay midka ugu fasixsan oo ugu codkasan oo ugu aftahansan u ahaa yani hadalkiisa wuxuu ahaa fasiix macnaha uu rabo wuxuu u gudanayaa sida ugu wanaagsan muxamedin muxamed ahaa muxamedin muxamed ahaa nebiga nebiga cala الnabiyi ay bedel ka tahay cala الnabiy nebiga korkiisa ahaat afsax ilkhalaq halka ugu faseexo badnaa muxamedin muxamed korkiisa ahaato iyo walaali iyo ehelkiisa iyo ehelkiisa korkeeda ha ahaato yani asalaatu waasalaam ilaahay ammaantiisa iyo badbaadadiisa korkiisa ahaato iyo walaali iyo ehelkiisa iyo walasxaabi iyo asxaabtiisa walasxaabi iyo asxaabtiisa man atqanuu man kuwii korkooda ha ahaato atqanuu ku sugay alqur'aana qur'aanka ku suga bilicraabi caddayn bilicraabi caddayn iyo kala dhigdhigis iyo qur'aan ku sugan man atqanuu waxay bedel ka tahay alaal waalasxaab alaal waalasxaab korkooda ha ahaato man kuwo korkooda ha ahaato atqanuu ku sugay alqur'aana qur'aanka ku sugo ku ixkaamiye alitqaan alixkaam waa sugis iyo hagaajin waxay ku sugeen oo ku hagaajiyeen alqur'aana qur-aanka waxay ku sugeen oo ku hagaajiyeen bilicraabi icraab icraabku yacni waa waa waa kala dhigdhigis iyo caddayn iyo bayaanin yacni qur-aanka waxay noo keeneen oo noo soo gudbiyeen isagoo kala dhigdhigan oo kelimad walba iyo xaraf walba siduu ahaa iyo maqaamkii uu lahaa iyo sidii maaragtay uu xaqa u lahaa ay u soo gudbiyeen mar kuwa qur'aanka caddeeyey oo bayaaniyey alfaadiisa kuwaas waay marka icraab iyo naxw iyo damiiru shan iyo waxaas haddii aan muqadimadii aan ku maqalnay waxaan fahmaynaa kitaabku inuu naxwo ka hadlaayo inuu naxwo uu ka hadlaayo waxay u yaqaanaan kuwa maaragtay ka shaqeeya mutaakhirintu waxay yidhaahdaan baraacat اlistihlaal waxay u yaqaanaan baraacat اlistihlaal istihlaal waa bilaabasho baraaca yacni waa maan ku tegis ku xeel dheeraan marka baraacat اlistihlaal waxaa la yidhahdaa hadalka marka horeba waxaad ka hadli doontid muqadimadiisa in laga fahmo waxa aad ka hadli doontid mowduuca aa ka hadli doontidoo maqsuudkaaga uu yahay in muqadimada laga fahmo hordhaca marka hordhacii ugu horreeyaba haddii kelimadii annaxw iyo icraaq iyo damiiru sha'ni iyo waxaas haddii lagu sheeg sheegay waxaan fahmayaa in waxba laga hadlaayo wabacdu intaas ka gadaal faclam waxaa ogaataa annahu sha'nigii arrinku inuu yahay arrinka jira wuxuu yahay iyo sha'niga kana wuxuu ka mid yahay damiiru sha'niga faclam waxaa ogaataa annahu sha'niga inuu yahay iyo sida jirta iyo waaqica jira iyo arrinka jira wuxuu yahay lama اqtasara markay ku kulmaan waa arinka arrinka jira wuxuu yahay hadalkan soo socda warkaanaan kuu sheegaya wuxuu yahay arrin jira oo xaq oo sugan lama اqtasara markay ku gaabsadeen lama اqtasara markay ku gaabsadeen jullu lwaraa dadka intooda badan jullu lwaraa dadka intooda badan markay ku gaabsadeen cala alkalaami hadal almukhtasar ee lasoo koola lama اqtasara markay ku goob ku koo ku koobsadeen oo ku gaabsadeen jullu lwaraa dadka intooda badan cala alkalaami kalaam ay ku gaabsadeen hadal almukhtasara soo kooba yacni sheekh wuxuu leeyahay dadka intooda badan waxay ku gaabsadeen kalaam la soo koobay ku gaabsadeen marka casriga uu sheekhu uu noolaa iyo casriyaashii ka ag dhowaa iyo kuwii ka horreeyey xoogaa yar iyo kuwii ka dambeeyey ilaa yowmina haada dadku waxay ku gaabsadeen kalaamka mukhtasarka ah mukhtasaraad oo himmadiyaa gaabatay himmadii iyo dumuuxii iyo gaabtay dadka marka intooda badanba waxay iskaga qanceenba cala alkalaami almukhtasar kalaam kooban wax walba wuxuu leeyahay waxaan rabaa wax yar oo kooban kitaabkan waa kitaab weyn lama akrin karo kitaabkanna waa kitaab badan lama xifdin karo waxaa loo baahan yahay waxba wuxuu ka yar yahay in laga dhigo waxba wuxuu ka yar yahay mukhtasaraad aad ha loo soo koobo marka kitaab lasoo koobo oo maarata casriga la qaato casriga ka dambeeya waxay leeyihin kitaabkaas waa kitaab weyn u ahaa haddana ha la yareeyo waaya waa la yareena casir ka dambea imaanaya kii hore waa dheera haddana hala sii koobo hala sii koobay ilaa casrigii dambe laga soo gaaro cusuurta dambe ilaa yowmina haada casrigii iskoolada ilaa laga soo gaaro ajrumigii soo koobay malaha wax yar waxba waa adag yahay wax yar ha laga sii dhigo waay markaasa ardaygu wuxuu iskoolka ka soo baxaya dhowr sano isagoo maaragtay aan kala fahamsanayn rafcan wanasban wakhafdan wajazman isagoon kala fahamsanayn waxaa laga yaabaa inuu dususar ka soo baxo labaiyo toban sano labaiyo toban sano soo socday oo sii socday oo intaasoo joog oo kaba oga dhammaadeen su u soconay rafcan wanasbunna ma yaqaan waay waxaana sababa sidii loo soo koobay kan waa adag yahay sanadkan manajkan hala bedelo waa adag yahay mid ka sii jilicsan ha laga dhigo oo biyo biyo hadhowna waxaa la kii biyo biyaha nafsidiisu rasiinu noqday hala sii barxo waa lagu sii daraa ilaa marka dambe biyo talxiya waxay noqdeen jullul waraa dadkii intooda badan waxay ku gaabsadeen cala kalaami kalaam almukhtasar lasoo koobo wa kaana uuna ahaa matluuban mid la dalboy matluuban mid la dalbaayo ashadda alab midka alab midka ugu daran min alwaraa dadka laga dalbaayo wa kaana uuna ahaaday madluuban mid la dalbaayo wa kaana uuna ahaa uuna ahaa xifdu lisaani lisaanka xifdigiisa alcarabiya carabiga xifdigiisa uu ahaaday madluuban mid la dalbo ashadda alabi alab midka ugu daran min alwaraa dadka laga dalbaayo wa kaana kaana maxaan ku dhaqaanaa camalkeeda tarfacu lism watasib alkhabar marka ismigeediyaa dambeeya khabarkeeda soo hormaray ismigeediyaa dambeeya khabarkeeda soo hormaray haddii marka sidii caadigaa laga dhigo waxaa la dhihi lahaa wa kaana wuxuu ahaaday uuna ahaaday ikhtasar ku ku cadfayn markay ku gaabsadeen oo wa kaana uuna ahaa xifdu lisaani lisaanka luqadda xifdigeeda alcarabiya carabiga ahaa lisaanka carabiga xifdigeedu uu ahaa maطluuban mid la dalbaayo laga dalbaayo ashadda alabi albis midda ugu daran min alwaraa dadka wa kaana uu ahaada xifdu lisaani luqadda xifdinteeda lisaanka xifdintiisa alcarabiya carabi carabiga ahaa lisaanka carabiga xifdintiisa wuxuu ahaa maطluuban mid laga dalbay ashadda alabi alab midka ugu daran min alwaraa dadka macnaheedu waxaa weeye lisaanka carabiga ah waa mid laga dalbanayo dadka xifdintiisa waxaa maطluub ah oo laga dalbay dadka xifdintiisa yani waxaa loola jeedaa luqada carabiga luqada carabiga xifdinteeda iyo inaysan dhumin oo isan dhiman luqada carabiga inaysan dhiman luqada carabiga haddii dhimato marka qur'aanna lama fahmayo xadiidna lama fahmaayo ilaan qur-aanka iyo xadiidku waa luga carabiya luqada carabiga marka haddii dhimato wax yaqaanba la waayaba dhimashada luqadeeda waa macnaheed waa maxay wax yaqaana la waayo luqadka dhimashada waa saa luqada waa dhimatay macnaheed waxaa way wax yaqaana la waayo waaba la waayo wax yaqaan dadka dhana ilaaway marka luqada dadka dhan ilaawaan oo waxa yaqaanba la waayo de qur-aan lama fahmaayo marka sidaysan saas u dhicin qur-aanka in la fahmaa waajiba qur-aanka in la fahmo waa waajib waayo qur-aanka marka haddii waajiba in la fahmo macnihii luqadiisa waajiba in la fahmo luqadiisa marka maadaama ay waajib ay tahay in la fahmo waa in la ilaaliyo oo aysan dhumin waa inaysan dhumin marka qur-aanka maaragtay xifdintiisa waajib noqoshadiisa waxay laasimsatay lisaanka carabiga xifdintiisii waaji laasimsatay way laasimsani qur-aanka ha la xifdiyo hala yidhaha macnihiis hadii la yidhahdo waxaa ka laasimaya in luqada carabigana la xifdiyo aka ay laasimsani marka dadka waxaa laga dalbay oo matluubiin ay ku yihiin oo laga dalbayaa allisaan alcarabiy inay xifdiyaan weliba ashadda alab waa dalbis midda ugu daran dalbis midda ugu daran dadka waxay matluub ay ku yihin oo laga dalbayaa allisaan alcarabiy xifdigiisa inuusan dhumin oo uusan dhiman uu noolaado waay kan yafhamu si ay u fahmaan darteeda lisaanka carabiga ah muxuu matluub u yahay in la xifdiyo wuxuu matluub u yahay kan yafhamu si ay u fahmaan darteeda macaaniya alqur'aani qur'aanka macnihiisa siay u fahmaan darteeda allisaan alcarabiy xifdintiisa waxaa ku sugan fahmu fahmu macaani alqur'aan kan yafhamu si ay u fahmaan darteeda macaaniya alqur'aani qur'aanka macnayaashiisa iyo wasunnati iyo sunnada macnayaasheeda addaqiiqati almacaani macnaheeda uu hooseeyey daqiiq waxaa la yihahdaa wixii dhuudhuuban oo hooseeya dhuudhuuban wax aad u dhuuban oo isha aysan si sahli u qabanayn wax waaweyn isha si sahli u qabanaysaa hadduu wax weyn yahay waa iska arkaysa lakin adi wa waxay dhuudhuubanoo yaryar uu yahay si sahla looma arkaado waxay u baahan tahay fiirin zaa'ida marka sunnadu addaqiiqati almacaani macnaheed uu dhuudhuubnaa macno waaweynna waa leedahay macno dhuudhuubanoo yaryarna waa leedahay oo hoose oo fahm u baahan fahm dheeri ah u baahan marka siday qur-aankan u fahmaan iyo sunnadii macnaheed uu dhuudhuubnaa addaqiiq waxa dhuudhuubanaa la yidhahdaa wax dhuudhuuban oo aadka caatada u ah oo aadka u dhuudhuuban waxaa la yihahdaa addaqiiq marka macnahani waa daqiiq man waa macno aad u dhuudhuuban maadaama aad u dhuudhuuban yahay fahm looma arkaa wuxuu u baahan yahay fahm zaa'ida iyo ku celcelin iyo ka fiirsasho iyo wa sunnati sunnadii macnayaasheeda sunnadii addaqiiqati addaqiiqati almacaani macnayaashay uu dhuudhuubnaa ama uu yaryaraa macnayaasheeda ay yaryareed manaa macnayaasha yaryar laheed say u fahmaan marka dadka waxaa matluub ku ah ashadda alab alab midka ugu daran waxaa matluubiin ay ku yihiin xifdu lisaan alcarabi luqada carabiga xifdintiisa ilaalintiisa inaysan luqada carabiga dhiman oo ay noolaato si ay marka qur-aanka iyo iyo sunnadii loo fahmo si qur-aankii iyo sunnadii loo fahmo marka luqada haddii aad taqaanid oo sharxa akhrisatid oo meel u laabatid wax yaqaan aragtid dadka waa joogaysaa macnaha amaa luqada hadday dhimato oo wax yaqaanba la waayo wax yaqaanba lama waayo haddii xataa kitaabadu yaallaan laakiin cid taqaanba male maantana haddaad raadinaysid cid taqaanba male waa dhimatay marka luqadaas waxay waayo luqo dhimatay marka macnihii lama fahmayo marka sidaas darteeda waa maluub ashadd alab yani waa waajib والله أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك